بsم الlh الرحmن الرحيم الحamd لله رب العاalمين وصلى اllه وsلم وbارك عlى محمد وعlى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الlه ma yxrم عlى المحdث qofka bilaa weysada a maxaa xaaraan ka man intaqada wuduuhu qofka weysadiisu ay jabto xaruma calayhi arbacatu ashyaa afar shaybaa xaaraan ka noqonaya afar shaybaa xaaraan ka ah alsalaatu salaada ayaa xaaraan ka ah waawaafu awaafka ayaa xaaraan ka ah wa masulmusxafi iyo musxafka taabashadiisa iyo wa xamluhu qaaditaankiisa wayaxrumu cala ljunubi ka jinaabaysanna xaaraan waxaa ka noqonaya sittatu ashyaa lix shaybaa xaaraan ka noqonaya alsalaatu salaada iyo waawaafu awaafka iyo masu musxafi kitaabka qur-aanka taabashadiisa iyo wa xamluhu qaaditaankiisa wallubthu fi lmasjidi masaajka dhexdiisa lagu nagaado wa qiraa'atu lqur'aani qur-aanka aqrintiisa wayaxrumu bilxayd xaydkii xaaraan waxaa ku noqonaya casharatu ashyaa toban shaybaa xaaraan ku noqonaya alsalaatu salaada xaaraan ku noqonaysa iyo waawaafu awaafka wa masu lmusxafi iyo kitaabka qur-aanka taabashadiisa iyo wa xamluhu qaaditaankiisa iyo wallubthu fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa lagu nagaado wa qiraa'at lqur'aani iyo qur-aanka aqrintiisa iyo wasowmu soomka iyo walaaqu furitaanka gabadha la furayo xaaraan ayuu ka noqonaya walmuruuru fi lmasjid iyo masaajidka dhexdiisa maritaankiisiiba xaaraan noqonaya in khaafat hadday ka baqato talwiihahu inuu dhiigu uu gaadho masaajidka oo wasakheeyo walistimtaacu iyo in la taabto bimaa bayna asururati walrukbati oo lala mubaasharoodo inta udhaxaysa xundhurta iyo jilibka waay halkan sheekhu raximah llah waxa uu inooga warramaya qofka muxdidka ah maxaa xaaraan ka ah xadath waxaa loo qaybiyaa laba xadath asgar iyo xadath akbar xadath asgar iyo xadath akbar waay xadath asgar maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa asqarka maa awjaba alwuduu wixii weyse waajibsadaa waxaa weysada waajibsadaa xadadkeeda asqar baa la dhahdaa ya wixii weysada waajibsada maa lahaa xadadkeeda asqar waay xadath akbarna maxaa dhahdaa maa awjaba alwuduu weysada wixii waajibsadaa waxaan jeeda maa awjaba algusl kaa hor weysada wixii waajibsanaha maa awjaba algusl meedhayga wixii waajibsadaa xadath akbar baa la dhahdaa wixii meedhashada waajibsadana waa xadath akbar wixii waajibsadaa weysadana waa xadath asqar weysada maxaa waajibsadaa waxaa nawaaqid wuduga aynu soo marinay o dhan weysadii waajibsadaan naqs baa qofka ka soo baxay weysadii way jabtay weysaa laga doonay in weysiisto salaadda weysiisto suuligu tegay uu soo kaajay kaadi baa ka timid ama uu saxarooday alqubl dubr wixi ka soo baxo dhan qof baa waxaa ku kulmay nawaaqid wudugaasi ayaa ku kulmay naqas baa ka yimid waa kaajay waa saxrooday ruux dumar ayuu taabtay jirhkeedii min geyri xaa-ilin masul qubul baa imise way isula imanaya adiga a ninkaas imise way isula imanaya a ya ma kugu soo celiya su-aasha ya ma kugu celiya maad naqlin maad naqlin imisuu weyseysanaya soo maha ya imise way isula imanaya iminka saddex baa ku kulmay waa kasoo qa saddex xadis baa ku kulmay imise way isula imanaya hay waa midun waxaasoo dhan hal shayn bay waajibsanayaan waa weysada weyse kelin bay waajibsanayaan hal weysu bay waajibsanaya lakin waxaad ka warantaa suuliguta wuu soo kaajay wuu soo weyseysta uu soo noqday naqas baa ka yimid weysadii bu haystaa sooma mise wuu ku celinaya adana weysadii weysada way jabtay weyse kal la iman doona ya deetana waa kaco waa soo weysiistay markuu soo weysiy u soo noqday buu suuqa maray gabadh bay jirhkiisii istaabteenba weysada haddana way jabtay soo ma haddana waa u weyseysanaya hadday marka kulmaan waxaana markii wada hal weysuun bay u baahantay bes laakiin weysadaas hadday jabto de weyse kale loo baahanay saas alla subxana wasala haddaba qofka weysadu ay ka jabtay ee bilaa weysada ah maxaa xaaraan kaa qofka xadath akbara qaba aan meedhasho laga doonayo isagana intaanu meedhanin maxaa xaaraan ka ah taasuu naga warramaya sheekhu man intaqada wuduuhu qofka weysadiisu ay burto ee ay jabto xaruma calayhi arbacatu ashyaa afar shay baa xaaraan ka ah asalaatu salaadda waa ka xaaraan oo salaada qof bilaa weysii tukan maayo laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada ilaahay qofna salaadiisa aqbali maayo markii weysadiisu ay jabto ilaa uu weysaysto culimmada muslimiintuna waa ku ijmaaceen qofka muxdidka ah inay salaadu xaaraan ka tahy hadduu tukadana aynay ka asaxaynin yani isagoo bilaaweysa hadduu tukado salaada ka asixi mayso ya wuu is ilaawey wuu ogaa inuu bilaaweysa u ahaa wuu is ilaawey deetana waa tukaday salaaddiis ma ka asaxayso mase kama asaxayso kama asaxayso hadduu jaahil yahay iyo hadduu ilowsan yahay iyo hadduu u camdi inta waa isku mid weeyaan salaad midna asixi mayso mar hadduu qofku bilaaweysa buu yahay wadawaaf ka labaadna waa dawaafka dawaafkana waa ka xaaraan kacbada la dawaafayo kacbada dawaafkeedu waxaa shardiga inuu qofku uu weyse qabo ama daahiru yahay ayaa shardiga aلطawaafu biاlbeyti salaatu faaqilu min alkalaam hadalka yaraysta bu rasulku yidhi alay salaad weeyaan culimadu waxay ka qaateen halkaasi mar haddii uu salaad yahay ama mila الsalaa si rawaad qaar ku timid waa sida salaada oo kale aلطawaafu xawl beyti mila الsalaa ilaa anakum tatawakaluuna fiihi tatakallamuuna fiihi tatakallamuuna fiihi waad ku dhex hadlisiin marka mar hadduu salaaddii kale u yahay weysaa loo baahanaya iyadana halka waxaan ku haynaa laba wamasulmusxafi kitaabka qur-aanka taabashadiisa iyo wa xamluhu qaaditaankiisa waa qofkii bilaaweysada ahaa waxaa u daliila laa yamasuhu ila almutahharuun way yar kala adag tahay qofka bilaaweysada ah iyo qofka jinaabaysan ama gabadha xaayadada ah ka bilaaweysada ah ee aan weyse qaadanin kitaabka qur-aanka inuu taabto oo uu qaadaa waa karaahiyo hadduu taabto oo uu qaado ku dambaabi maayo sida raajixa laakiin inuuna inuu markuu dooni kitaabka qur-aanka inuu qaado waa inuu soo weyseystaa inuu soo weyseystaa hadduu tooni kitaabka qur-aanka inuu taabtana waa inuu soo weyseystaa hadduu bilaaweysan yahay waxa ka daran qofkii jinaabaysnaa ilaa uu maydho kitaab qur-aanka qaadi maayo taabanna maayo gabadha xaayadahn waa saasoo kale iyo gabadha nifaas kale iyaguna kitaabka qur-aanka taabanna maayaan qaadina maayaan waay iyagu ka diran ayb farqibaa udhaxeeya qur-aanka taabashadiisa iyo qaaditaankiisa iyo aqrintiisa farqa udhexeeya aqrintu imika sheekhu nin wuxuu nagu uri wamasu lmusxafu wa xamluhu qofkii bilaaweysada waa ka xaaraan laakiin qiraa'ada qur-aanku waa ka xaaraan laguma odhanin isagoo kitaabka qur-aanka aan qaadin aan taabanin buu qur-aanka akri karaya suu akriyaya ya dushurka akri karaya waa nin xaafid qur-aan oo kale halkaasuu fadhiistay deetna markaasuu dareeriya qur-aankii dushurka akri kitaabka qur-aanka muu taabanin muuna qaadin wuuna akriyay xaaraanka maa qofka bilaaweysada wuu akri karaya isagoo bilaaweysa wuu akri kara way u banaantay wayaxrumu cala aljunubi ka jinaabasna xaaraan waxaa ka noqonaya isagana sittatu ashyaa lix shay baa xaaraan ka noqonaya lixdaa shay ka bilaaweysadaa imisaa xaaraan ka ahaa afar afartaas waa ka xaaraan afartaas way wadaagaan labun baa lagu daray marka asalaatu salaadda waa ka xaaraan horena soo tilmaanay waawaafu awafkan waa ka xaaraan wamasulmusxafi kitaab qur-aanka taabashadiisa wa xamluhu afartaa way wadaageen soo ma aragti walubthu fi lmasjid masaajidkoo lagu nagaado waa ka shanaad masaajidkii inuu ku nagaado waa ka xaaraan iska fadhiisto waayo isaga waxa dhib yar inuu soo maydho xadadka waxa rafcina inu maydhown meedhasho meedhashaduna way u sahlantay marka inuu fadhiisto lama doonayo waa inuu maydhaa marka masaajidku inuu fadhiisto oo uu ku nagaado in muddo ah ya waa ka xaaraan maritaanka ka war inuu maro albaabkaasuu ka soo galay weysadoo taakaa ku taalla koonahaas masaajidka ka taalla soo ma waa inuu jinaabaysan yahi wuxuu doonaya weysada iyo biyahaasuu doonaya uu dhex maray dabeetana waxa uu doontay biyihii ma u bannaan tahay aljawaab ya ha way u bannaantay maxaa la diidan yahy keliya wey inuu fadhiisto uu ku nagaadaa la diidan yahy laakiin maritaanka lama diidana taas waa mid halkan waxaan raacinaynaa marka maritaanka masaajidka in dariiq laga dhigtaa ma banaano taa la soco qofka dariiq ahaan u maraya un iminka ninkaasi biyu dooranayay aanu sheegayna laakiin dariiq hadduu ka dhigta ka war oo iminka masaajidkeenan qofka xaggaa dambe ku socda haddii wuu soo wareegaya deetn intuu albaabkan ka soo galo buu albaabkan ka baxay dariiq buu ka dhigtay isagoo dhaweysanaya in masaajidda dariiqya laga dhigtaa waa xaaraan iyadu ma banaana rasuulku lagu diiday calayhi salaatu wasalaam taana saasaa loola soconaya waxaa kale iyaduna xaaraan ka noqonay qofkii jinaabaysnaa wa qira'atu lqur'aani qur-aanka aqrintiisa kii hadda bilaa weysada ahaa isaga xaaraan kamay ahayn soo ma aqrintu lakiin yay xaaraan ka noqotay kii jinaabaysnaa isaga de way dhib yar tahay inuu inuu maydha ayaa ku filanba marka waa inu maydho weeyaan waay wayaxrumu bilxaydi casharatu ashyaa ka jinaabaysani mise mise shayba xaaraan ka ah jinaabada xaaraan mise ku no xaaraan ku noqday lix soo maaha lixdaas afar kale inoo raacin doona marka lixdaasi way wadaagaan sotoba naguma odhanin afar kala raacay asalaatu salaadda waa ka xaaraan gabadha xaayadla salaaddii inay tukataa waa ka xaaraan waay de waxaa u daliila rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi faatima bint abi xubaysh radia allahu canha idaa aqbalat idaa aqbalat alxaydatu fadaci salaa marka xaydku uu yimaado salaadda iskaga tag oo ha tukani marka uu tagana faaqsilii canki dama wasallii dhiigga iska maydh oo tuko culimmada muslimiintuna waa ku ijmaaceen waay marka salaada mat hadday tukato ka waran haddaba de kaasi xumaayo sal gabadhi xaa-idadahil baa tukatay salaadda ma ka ansaxaysaa ya ma kama ansaxayso waayo daahirba mahaba waxaana shardiya in salaada qofkuu tukado isagoo daahir su-aal kale hadday weysiisato ka waran ma tukanaysaba ma tukanayso laakiin weysay iska qaadanaysaa oo dadka qaar ka mid a iyagoo aan tukanaynin weysaysta oo had iyo jeer jecel inay weyse qabaan qofka jinaabaysan wuu weysaysan karaa isagoo aan weli meedhanin meedhashada ka hor waa sii weysaysan karaa weysadaasi laakiin maaha weyse uu ku banaysanaya maxay salaadii iyo dawaafkii uu ku banaysanaya maaha ayadu saa ma samayn karta haddaba aljawaab yaa ka jawaabe hay adig ya ma weysaysan kartaa waayo waayo de waayo maxaad ku diiday ka janaabaysan ma weysaysanaya haye haye adiga haye may weysaysan kartaa mise ma weysan karta waayo ya muxuu ihi koro kor qaad kor qaad weysada iyo cibaadaah oo kii jinaabaysnaa soo kan weysiisana isagoo aan tukanayn ka jinaabaysna u weysiistaa s waa isku raacsana taa maaha ya saax wey fadal fadal hay fari shuruudda weysada waxaa ka mid a annaqaa-u can xayd min ahayn gabadho inay daahir ka tahay xaydka iyo nifaaska waa shardi weysada haddii kale weysada maba asaxaysaba weysad ma marka shuruuddi weysada la laayi mar hadda shuruuddi weysada laga waayey weysad ma asaxayso hadday weysaysato asixi mayso midda kale dhiiggan soo baxaya weysada buu jabiyaaba sideedaba oo iyada oo weyse qabta hadduu dhiigu yimaado weysada way jabaysaa de wixii weysada jabinayay baaba jiraba siduu qofku weysaysanaya marka markaa weysadu ka asixi mayso marka weysaysan maysana weysana laban mayso intaas waa saas wey waay الصلاة والطواaf iyo طwaafkii oo rasuulka caaisha wuxuu ku yuri radia allahu canha faqdi maa yaqdi اlxaaju غayra an laa tatuufi bilbeyt wamasu lmusxafi kitab qur-aanka taabashiisa iyo waxamluhu qaalitaankiisa walubthu fi lmasjidi masaajidka lagu nagaado iyo wa qiraaءaة اlqur'aani intaa way ka siban yihiin kii janaabaysnaa waxaa u dheer wasoomu soonkuna waa ka xaaraan gabadha xaayadada iyo nifaaska soonku waa ka xaaraan alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waay markay xaayado maynay tukanayn ma tukato mana soonto waay markaas salaada iyo soonka labada midna la iman mayso laakiin soonka way qalayn doontaa soonka way qalayn salaadana ma qalaynayso mise ma qalaynayso ma qalaynayso bilijmaac markii caasho la weydiiyey radia allahu canha waxay tidhi kaana yusiibuna dalika fanu'maru biqadaa'i الsawmi walaa nu'maru biqadaa'i الsalaa arrinkaas wuu nagu dhici jiray soonka inaan qalayno waana la fari jiray oo rasuulka na fari jiray calayhi الsalaatu wasalaam laakiin salaada inaanu qalaynona lama fari jirin eeg hadda su-aasha jawaabta caaisha waa waa daqiiq se loo fahma dadka aada u fahma way yar yihiin culimmada way tacliiliyaan tacliilba may gelina iyado hadda eeg qaar waxay dhahdeen salaadu soonku waxaa laga toddoba cisho lix cisho way qalayn kartaa laakiin salaadii waa lix cisho ama toddoba cisho oo min shan ah wuu fara badanaya bal caasho u fiirso maxay tidhi iyadu markii lagu yidhi maxaa dhacay anu soonkiina aanu qalaynay salaadiina aanu qalayn weyni wuu inagu badanayaa iyo tacliilaad iyo waxba maba gelinba waxay ku soo koobtay rasuulkaana faray inaan salaada aanan qalaynin soonkana aanu qalayno bes uma baahni tacliil waxaa uma baahni markuu meeshu daliil yaallo tacliilaadda uma baahni rasuulkaa yidhi rasuulkaa faray rasuulkaa diiday waa intaasu intaasu marka hadal aada u cajiib badan ba sheegtay wax kale umay gelin caqli ma isticmaalin waxa ma isticmaal naskii ba isticmaashay sidiisiya waayo wاطalaaqu طalaaquna waa ka xaaran gabadha xaa-idadaa in la furaa waa xaaran wayna arki doonaa insha allah kitaabka inoo soo socda baynu ku arki doonaa طalaaqa waa xaaraan gabadh xaa-idaa in la furo طalaaqeedna bidci baa la yidhahdaa iyadii gabadha nifaas kale labadaba waa ka xaaraan wayaan la furi maayo inta ay dhiigga leeyihiin wاlmuruuru fi lmasjidi masaajidka miritaankiisa masaajidka dhe in dhex martaana waa ka xaaran goorma laakiin shardi baa ku xidhan in khaafat talwiihahu hadday ka baqato inuu dhiiggii masaajidka uu gaadho oo dhiiggaas uu wasakhay masaajidkii maxaa ku baxay in khaafat talwiihahu hadday ka baqata baa la hadayna ka baqan ka warran oo dhiiggii buuna gaadhaynin inay dhex martaa marka uu banaanaanay muruurkii ka ugu dambeeye tobnaadna wal istimtaacu bimaa bayna surati warukbati gabadha lala baashiri maayo waa ka xaaraan horta waxa kale xaaraana jimaaci waa xaaraan in galmadii waa xaaraan wey in la taabto ama lala baashiro inta u dhaxaysa bimaa bayna surati warukbati o jimaacu intu kasoo xasilo ah de waa xaaraan wey marka jimaaci bu halkaa ku tilmaamaya iyo wixii markaasi raacayay ee intaa kaaga dhawaa jidhka inteeda kale waa waa la taaban kara wax dhiba male laakiin waxaa la iska ilaalinayaa uun mawdicu dam waana rasuulku wuxu uhi isnacu kula shayin ila nikaax annikaax wa aljimac jimac marka tobankaa shay ba xaaraan ka noqday shan shay waxay wadaageen maxay kii janaabaysna kii janaabaysna misay wadaageen lix lix bay wadaageen ka jinaabaysan iyo qofkii bilaaweysada ahay misay misay wadaageen afar saas alla subana midna labaa la socota midna shan baa la socota asbaabu tayamumi asbaabu tayamumi halaaatun asbaabta gebagabaysigu waa saddex wey faqdulmaa biyahoo la waayo faqdulmaa biyo la-aan walmaradu xanuun walixtiyaaju ilayhi biyihii oo loo baahdo licaatashi xayawaanin muxtaramin xayawaan muxtarimaha raadkiisa awgeed wغayru muxtarami xayawaanka muxtaramka aan ahayna sitatun lix weeyaan taariku salaati kii salaada ka tegay wazani kii zaaniga ahaa ee almuxsan zaanigii muxsanka ahaa yani waxa weeyaan guur soo maray wey wاlmurtadu iyo kii ridoobay wاlkaafiru اlxarbiyu iyo gaalkii xarbiga ahaa wاlkalbu اlcaquur iyo ayga boqnogooyaha ah ee dadka cuna wاlkhinziiru iyo doofaarka halka waxaan ka galnay markaa gebagabayska weysadii bay noo soo dhamaatay tayamum waa gebagabaysigii wey ciidda lagu gebagabaysto luqatanna waa alqasd walaa tayamamu اlkhabiia minhu tunfiquun walaa tayamamu اlkhabiid shay xun hawo qasdayna wey marka asbaab buu yeelanayaa tayamumku asbaabta wuxuu noga dhigay saddex asbaabu tayamumi tayamumka asbaabtiisu halaatatu saddex weyaan faqd lmaay biyo la-aan biyo haddaa la waayo waxa weeyaan biyo haddaa la waayo halkii biyaha ayuu gelay su-aal ba isweydiina marka biyaha waa lagu dahaaro qaataa soo maha ya waay biyaha lagu dahaaro qaadanayo dahaaradaas maxay ahayd ee biyaha loo isticmaalayay biyaha maxaa loo isticmaalaa xagga dahaarada imisa shay baa loo isticmaalaa ay ay saddex baa loo isticmaalaa hay hay hay istinjaaj waay sax wey yaa ku daray wax kale istinjidi waa sax weyaan sheekh sheekh xagga dambe haye awa waa meedhashadii weeyaan meedhashada la socota ayado haye ya xadaث iyo khabaf nikaas lab lagu kusoo ruri isagu xadaث iyo khabaf waa saas wey khabaf maxaad kala jeedaa nijaasaadki o dhan wey xadaث iyo khabaf xadaثka labu inoogu qaybsamay xadaث akbar iyo xadaث asqar xadadka akbarka waa maxaa la dhahdaa akbarka maxaa la dhahdaa maa awjaba algusl asqarkana maxaa la dhahdaa maa awjab alwudu khabadku waa nijaasaadka nijaasaadka wey ya marka saddex meelood baa laga daahiriyaa isagana jidhka marada meesha lagu tukanayo waan arki doona insha allah jidhka marada meesha lagu tukanayo marka haddii nijaaso jidhkii gaadho waa laga maydhi nijaaso hadday gaadho maradii waa laga maydhi hadda soo ma aragti marka biyihiiba meedhitaankaana loo isticmaalay haddaba tayamumku intaa aynu sheegnay laba ka mida un unbuu gaar ku yihi labadaas waa kuwe xadadka asqarka iyo xadadka akbarka bes waa labadaas weysada iyo meedhashada qofka haddii uu waayo biyo biyo uu isagoo isagoo doonayo inuu weysaysto biyo ku weysaysto hadduu waayo tayamumkuu la iman doona haddii ay meedhasho waajibi jirto oo biyo uu ku meedho u waayana wuxuu la imanaya maxay tayamum buu la iman doonaa laakiin haddii jidhkiisi uu nijaas leeyahy ama maradii nijaas ay leedahay oo ay noqoto in laga meedho oo uu biyo waayo maciid buu maranay maya halkaa kuma jirto ayado la soco tayamumka halkaa ma galo waa intaa kale wey intaa waana haynaa soo ma haddiba qofka hadduu biyo waayo biyihuu ku meedhanayey iyo biyihii ku weysaysanayey wey saa la soco biyihuu ku meedhanayey iyo biyihii ku weysaysanayey faqdulma لqwلihi taعaaلى فlm تجiduu maaءa faتayamamuu wاlmaradu iyo xanuunka kalabaadna waa xanuun maradka waxaa loo qaybinayaa ama maradku wuxuu noqonayaa qofku uu xanuunsanaya jidhka biyaha ma marin karayo nabaraa ku yaallaba hadduu biyaha jidhka mariyo xanuunba kasii qaaday qofka nabaradu ku yaalaan ama finanku ka soo baxeen ama dhaawacaba ah ama qofkaas isaguna u gebagabaysanay waay xanuun baa isaga markaa u diiday ka saddexaad walixtiyaaju ilayhi biyihii oo loo baahdo lcaqshi xayawaanin muctaramin xayawaan muctarima haraadkiisa awgi xayawaan muctarima ayaa marka waxa weeyaan haraaday amaba laga baqanaya inuu haraado haddaa biyahan la isticmaalo oo lagu meedho ama lagu weyseysto waa xayawaanka muxtarimkaabaa haraadaya dabeetna haraadka awgeed buu dhimanaya iyadana biyo waa la iska haysanayaa waa la gebagebaysanaya xaaladdaasina xayawaanka muxtaramka ah wuxuu noqonayaa uun waa kay xaaraan tahay dilitaankiisu in la dila xaaraana kaas waxa dhi xayawaan muxtarama baa la yidhaha in la dilaa waa xaaraan xayawaan muxtaram ibni aadamkii iyo xayawaanaadka kale ee ayna in la dila ay xaaraan tahay wey kaasa xayawaan la dhahaa waay haddaba halkaa faqdiga biyaha waayitaankooda waxaa loo qaybiyaa faqd lmaai xisan iyo faqd lmaai sharcan faqd lmaai xisan biyaba lama hayoba biyaba lama hayo waa la waayo faqd lmaai sharcan waa kan dambe wal ixtiyaaju ilayhi lacaql shantaa sheekhu sheegaya wayaan biyo waa la haystaa laakiin biyihii haddaa la isticmaalo dadkaas safarka ah way haraadayaan biyi waayaan dhuuxa dhul eriyadaaba wax biyaha ka dhow ma jiro marka waa inay biyaha ay dhigtaan si ay u u cabbaan biyahan oo haraadka iskaga ilaaliyaan marka way gebagabaysanayaan faqdulmaai sharcan baa la odhanaya oo biyihii way haystaane laakiin shareecadu sharcigu wuxuu uga dhigay qof dad aan biyo haysanoo kaleba ay noqdeen oo biyo waayey ila biyo waa kuna u baahan yihiin waay kaasi waa faqdiga waxa kale ee iyadana la yidhaahdaa faqdulmaa oo mid ah kalabaadna wuxuu noqonaya faqdulmaaga marka labaa inu qaybino faqdulmaai sharcan iyo faqdulmaai xisan kalabaadna waxaa la yidhaahdaa cadamu qudrati isticmaali almaa in biyaha la isticmaali kariba waayaba biyaha in la isticmaali kari waayo biyaha in la isticmaali kari waayaana waxay u qaybsantaa iyaduna xisan iyo sharcan xisan iyo sharcan xisan maxay noqonaysaa almaradka imika una tilmaamay sheekhu biyaha mama isticmaali karayaba nabaraa ku yaallaba dadka qaar soo fino waaweyn kama soo yacan lama biyaha iska ilaali ya hadduu biyaha isticmaalo waa ku dhimanaya ama dhibaato ka soo gaadhaysa ama xanuunkiibaba yaa ku badanaya ama bogsashadiiba dib u dhacaysa waa biyihiiba la isticmaali kari waaya xisan baa la odhanaya cadamu isticmaal qudrat isticmaali almaai sharcan waxay noqonaysaa biyihii waa u dhow yihiin laakiin ma soo darsan karayaba waa ceelba meesha ku yaalla u dhow oo hadduu isdhaahdo kasoo dhaanso hadduu isdhahdo gaadh uu gaari karayo laakiin cadow baa ka sokeeya ama xayawaan dadka dilayaabaa ka sokeeya oo aanu markaa tegi karayn marka biyuhu haba u dhowaadaanbe ma soo qaadan karayo ma isticmaali karayo iyaduna halkaas ayay ku noqonaysaa saa la socdo xayawaanka muxtaramkaa wuxuu inoo sheegaya xayawaanka غeyr muxtaramka وغayr المuxtarami sittaة kuwa aan muxtaramkayn waa lix marka micned waxa weyaan kuwan waa la dili karaa غayr muxtaram haddaad maqashid micned waa la dili karaa wey muxtaram haddaad maqashidna lama dili karo wey taariku الsalaati taariku الsalaadka tarik salat ma la dilay in la dila ma banaanta ya yaa dilaya xaakimka hadday noqoto dee qof kasta ha dilo khatar bay noqota qof kasta wuu dilaya maaha xaakimka u soo qabanaya salaaddii buu ka tegay ilaana waa ku gaaloobaya salaadda tuku odhanaya oo toobad keen saddex ishaa loo qabanaya waan arki doona insha alla kitaabka kitaab ka dambeeya ayanu ku arki doona xaggiisa dambe hadduu tukan waayo madaxa laga jaray hadduu tukan waayo wazani almuxsan waa qofkii zinaystay guur soo maray isaguna guur buu soo maray isagana dee in la dilaa waa waa la rajminaya waxaa lagu dilaya maxay dhagax walmurtadu kii ridoobay waa kii kaasi kii diinta ka baxay isna waa la dilaya altaariku lidiini walmufaariqu liljamaca walkaafiru alxarbiy iyo gaalka xarbigana la dagaalamaya xarbi gaalku waxaa loo qaybiyaa gaaladu waxaa loo qaybiyaa laba mid dhiiggiisu macsuum yahay oo in la dila ay xaaraan tahay iyo mid dhiiggiisu xalaaliya oo la dili karo ka macsuumka waa saddex musta'manka iyo dimiga iyo mucaahadka waan arki doona insha allah ka xarbiga ah waa ka kula dagaalamaya markaa markaas aragtiin isdilaysiin adna ku dilaya adna ad dilaysid kaas isaguna waxa weeyaan waa غayru muxtaram laakiin halkan de wuxuu u keenayaa haddaad aragtid nin taariku salaaya ama zaanigaasi muxsinka oo kale ama murtadkaas ama kaafirka carbiga ah oo haraadan oo haraad u dhimanaya biyo masiinas waaba la dilayaybe waa de qof mar haddaaba la dilayaba waxba uma baahno markaa biyo biyaa sii siisa waay walkalb lcaquur iyo ayga boqnogooyaha ayga dadcunkaa weeyaan isna waa la dilaya walkhinziir iyo doofaarka doofaarkana isna waa la dilayaa waxaa u daliila doofaarka dilitaankiisa nabiy llaahi ciisa calayhi salaam markuu yimaado ee soo dego akhir zamanka doofaarka waa dili doonaa rasuulku wuxu uhi alayh slam waladii nafsii biyadihi layuushikana an yanzila fiikum ibnu maryam xakaman muqsitan فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فيقتل الخنزير دوفارك ديلي دونا دوفارك ولا ديلي يا هدو بيرها بيرها بيرها وبابية هدو بابية هدو بابية لبدو ولا ديلي كرا بنات ديلي كيس شروط التيمم التيمم شروط دولية شروط التيمم عشرة تمويا شروط التيمم شروط التيمم التيمم شروط ديسو عشرة تمويا an yakuuna bituraabin ciid waa inuu noqdo ka koowaad wa an yakuuna turaabu ciid waa inuu noqoto aahiran aahir waa inuu noqoto wa an laa yakuuna mustacmalan waa inaana markaasi ciidda noqonin mid mustacmala hore loo isticmaalay wa an laa yukhaaliahu daqiiqun daqiiqa waynu ku darsamin iyo wanaxwahu wixii la mida wa an yaqsidahu waa inuu qastiyo ciiddaas qaaditaankeeda wa an yamsaxa wajha wejigiisa waa inuu ku masxo yadayhi iyo labadiis gacmood darbatayni laba darbadood waa inuu ku dhuftaa وأن يزيل النجاسة أولا مرك هور نجاسة وإن زوليا وأن يجتهد في القبلة قبله أنت أنو تيمم من كهرنا وأن قبلة كو اجتهاد هذا من قبلة مرك هور ونجرنين وأن يكون التيمم قبل جبيس وأن نغض بعد دخول الوقت وقت مرك سوق جلد بدين وأن يتيمم لكل فرض صلاة استغفر لنا وأن التيمم halkan waxaynu ka gelay markaa sheekhu tayamumka shuruudda uu leeyahy waay shuruudda qaar ka mid waa la isku waafaqsan yahi qaarna la iskuma waafaqsana an yakuuna bituraabin ka koowaad waa in noqdo turaab waa in noqdo culimmada qaar ka mid ihi way ku dareen markaa turaabka culimmada qaar ka mid turaabka way ka saareen waxay dhahan turaabku shardi maaha ama rukniba mahaba waayo waa sida biyahoo kale weysada ya weysada biyaha shuruuddeeda ka mid ma odhan waxaa weysada ka mida shuruudda weysadu ay leedahay biyaha ka mid a lama odhanin sidaa awgeed ba turaabka qaar ka saaran iyadan marka dhib ma laha waxaad tidhaahdaa waa in la helo ciddii lagu gebagabaysanayay ciddii lagu gebagabaysanayay waa in la helaa an yakuuna bituraabin kaas waa mid wa an yakuuna turaabu aahiran ka labaadna waxa weeyaan ciid waa inay noqoto daahir maxaa ku baxay ciid nijaasowday ya ciid nijaasowda ciid nijaasa bimacnaa ciid nijaasowda weyaan waayo ciiddu marka hore asalku waa daahir wey lakin way nijaasowdaa waayo iyadana ciid nijaas leh ama nijaasowday ya ama ciid nijaasa iyadana lagu gebagabaysan maayo waaba nijaas weyaan waayo halkaa waxaynu baraarujinaynaa biyaha waxaynu u shardiyi jirnay biyo badan iyo biyo yar soo ma xagga nijaasta xaggan lama eegiyo ciid badan iyo ciid yar oo nijaasa waa l mar haddii nijaasta khalaas wa ama ha yaraato ciiddu nijaastiihi oo nijaa nijaastu ha badato ama nijaastu ha yaraato oo ciiddu ha badato isku mid weeyaan wa an laa yakuuna mustacmalan shardigana ciid wali la sii socda ciiddu wayna noqon mustacmal mustacmal maxaa loogala jeedaa waxaa loogala jeedaa xubnaha xubnahan gacmaha iyo wejigii ciiddii la mariyey ka daadatay weeyaan ciidda wejiga la mariyey ciidda daadatay iyo gacmaha marka la marinayo kuwaa ka daatay ayaa mustacmal la dhahdaa biyahana waa saasoo kalewn biyihii lagu weysaystay ee jidhka la mariyey ka daatay yaa laodhanaya biyahaas waa maxay waa mustacmal baa laodhanaya marka waa inaanay mustacmal noqonin ciid la isticmaalay waa inay noqonin misana hayna ya كأفراد وأن لا يخالطه وإن كدر سمين دقيق دقيق يونحه وحي لمن وحلا مدك وحنا قلنا يا ما عرفت النوردي أو كلين يوحي بها كلا مدك عيد وإن نقطة خالصة أو برحتر أو بورلة أو قعمة مركا لسارة soo qaaday boorhkii ama ciiddii soo qaadanaysa waa inuu yihi laakiin haddii daqiiqa ay ku jirto ama nuurad lagu dhex daray iyadana ku asixmaysa in lagu gebagabaysta waa ina saafi noqota la doonaya ka shanaad wa an yaqsidahu waa inuu u qastiyo ciiddaasi uu ku gebagabaysanayo ee uu soo qaadayo ee xubnihii uu marinayana waa inuu u qastiyo iyadana qasti ayaa laga rabaa waa inuu qastiyo maxaa ku baxay isagoo marka hore baa anu qastiyin oo see noqonaysa isagoo iska fadhiya ayay dabayla soo dhacday markaasi ciiddii o dhan ba dhakada ka saartay ciiddii ay ka saarto unbuu mariyo miyuu qastiyey umuu qastiy marka ma asaxayso waa inuu qastiyaa la doonaya waay soo sax ma waay imisaan haynaa shan ba se waa lix لحبة واشن وأن يمسح كلحاد وأن يمسح وجهه ويديه وإنه مسحه آه وجهه وجهيسا ويدي ويديه يلبدي سقعمود بضربتين لبا ضربضات لبا ضربضات يكون مسحيا ضربة للوجه وضربة لليدين مرهو قبل قبل سنة يو gacmaha saasuu faraha u kala bixinaya isku duubi maayo saasuu kala bixinaya u ku dhufanaya marka ciiddii ku dhufashadu xoog buu ku dhufanaya maha uu saaraya waxaa la doonaya ciiddii ina soo qaada un markuu soo qaado uu iska khafiifinaya haddii bedin tahay oo kale wuxuu ku khafiifin kara laba siyoodba inuu iska afuufo inuu yidhaahdo iska afuufo ama inuu gacmahaba ruxo deetana wixii ziyaada ay ka daataan deetana wejigu masaxayo kaas waa darbad darbadda labaad bu haddana ku celin doonaa wa darbatun lilyadayn gacmahana uu wadi doonaa ilaa iyo xusulka ayuu ku masixi tan kalena ilaa xusulka ayuu ku masixi doonaa ilyadayni il marfaq ma raacnay marfaqi ma raacnay wayadayhi bidarbateyn darbateyn horta waa labadaas xadiid baa ku yimi xadiidka ku soo arooray halkaas sanadkiisa waa daciif muu sugnaan التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين iyo xadiidka odhanaya waxaana wariyay ibnu cumar sanadkiisuna waa daciif ma asixin xadiidka saxiix waa kee xadiidka camaar ibnu yaasir bukhaari muslim baa wariyey saxiixeynka ku jira xadiidkaasi wuxuu sheegay hal darbad wejiga iyo labada kaf uun ah bes wejiga iyo labada kaf uun weeyaan gacmaha la saari wejigaa lagu masixi labada kafna waa la masixitona ilaa xusulka la geen maayo waa kafka uun xadiidkaasna waa saxiix culummada muxaqiqiinta ee shaaficiyaduna way qaateen xadiidkaas waxayna yidhaahdeen tayamumku waa hal darbad oo keliya lagu masaxayo wejiga iyo labada kaf ya imaamu shaaficina xadiidka camaar ibnu yaasir xadiidka camaar ayuu ku xiray wuxuu yihi hadduu xadiidkaasi asaxo qultu bihi saa daraaddeed ba culamada qaar kamid waxay yidhahdeen waa madhabkii imaamu shaafici laftiisa wey leanna imaamu shaafici wuxuu yihi idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi xadiidka hadduu asaxo waa madhabkayga wey xadiidkani waa asaxay waa saxiix weeyaan xadiidka waa saxiix wey marka sidaas saxdi muxuu noqonaya marka ya darbateynkii muxuu muxuu kusoo ururaya hal darbad gacmiina ilaa halkee bay noqotay kafeynka imaamu shaafici ardaygiisii la odhan jiray waxa weeyaan abu yacquub albuwayti ardaydiisii buu ahaa waaweynaa ayaa xadiidka loo sheegay ya waxaan filaya markaa inuu gebagabaysanayay dabeetana wuu ka noqdaba madhabkiisii hore ahaa darbateynka iyo ilaa iyo in la masaxo mirfaqeynka marka adu calaa ayi xaal xadiidka baabka kuso arora halkaas waa daciif wey wa an yuziila najaasata nijaasta waa inuu zuuliyo awalan marka hore marka ugu horeysa inuu nijaasa iska suuliyo in kaanat calaa badanihi najaasa haddii jidhkiisa nijaasa ay saaran tahay waa inuu nijaasa iska zuuliyo suurtagal ay tahay inuu zuuliyo haddii uu gebagabaysto isagoo oo nijaastii aan zuulinin haddii uu gebagabaysto ya isagoo nijaasti suurtagal nijaas iska suuliy isagoo nijaasti aan zuulinin ayaa uu gebagabaystay gebagabaysku asixi maayo waxay idhaahdeen sababtuna asixin waxa weeyaan tayamumku waa tahaaratun daciifatun waa tahaaro daciifa oo sida biyuhoo kale maha biyuhu waa qawi tahaarada biyuhu waa qawi weeyaan tayamumkuna waa daciif wey inay biyihii bedel ka tahay ya sida awgeed waxa weeyaan ma asaxaysa bay idhahdeen lakin qowl kala jiro isagoo odhanaya uu ku asaxaya markaa hadday suurtagalta waynu zuuliyo wey shardiga waxa wa an yejtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qablahu waxaa kana logala jeedaa qofkii musaafirka ahaa ee garan waayo qiblada meel ka xigtaba qiblada meel ka xigta buu garan waayo marka waa ijtihaaday muxuu ku ijtihaaday qibladii ku ijtihaadi doon xagga ka xigto marka haddii uu noqoto inuu gebagabaysto horta intaan uu gebagabaysanin ha ku ijtihaado qibladii xaggii kaa xigtaa qibladii markuu ogaado ama uu is idhahdo xaggaasi kaa xigtaa tayamumkaa la yimaado shardigaasi waa daciif shardige ya shardigaa odhanaya waa an yajtahida fi lqiblati qablahu ay qabla tayamumi muxuu noqonayaa sharطun daciifun shardi daciifa culimadu waxay hahdeen shardigaas waa daciif sidaa ogeed qofka isaga oo aan qibladii ku ijtihaadin iska tayamum kara wa an yakuuna tayamumu tayamumku waa inuu noqdo bacda dukuuli lwaqti waqtigu markuu soo gala dabadeed waa in waqtigu soo gala salaada faralki loo gebagabaysanayo waa in ay soo gashaa ama qofku ha u taymo biyo la-aan ama alcajz can isticmaali ilmaa biyaha u isticmaali kariba waayaba markaasi xanuuni wixii la midka ahaa u isticmaali kariba ha noqotobe salaad farala haddaa loo gebagabaysanayo waa in salaada faralka waktigeedu uu soo gala iminka salaada faralka joogta maxaa la idhahdaa adiga gidaar ku tirsan sheekh istag salaada faralka hadda joogta maxaa la idhahdaa a ya xuli salaado ma joogtaba ma salaadba way soo socotaa salaad imika joogtaa ma jirtaa salaat duxa sax wey fariid fadhisa salaada duhuree soo socota iminka qofka hadduu usii gebagabayso ma asaxayso salaada waktigeeda waynu soo galaa waa shar laakiin salaadaha sunayaasha iyada waa waa caadi waa salaada faralka un waa salaada faralka salaada sunaha lakin waa loo gebagabaysan karaa وأn ykuna التaymumu baعda dخuل الwqti وأn yتayamama waa inuu gebagabaysto لkuli fardi farad kasta salaad kastoo farla waa loo gebagabaystaa waay salaad kastoo farl halkan waxay si fiican u muuqanaysa waxay si fiican u muuqanaysa qofka laba salaadood farla jamcinaya laba salaadood farla qofka wada tukanaya duhr iyo casr ama maqrib iyo cishaaye israacinaya ee gebagabaysanaya ayay daahirta si fiican u muuqanaysa waxa weeyaan maalan ma duhr iyo casr buu israacinaya soo maha waa laba salaado farala salaad kasta faral tayun bay u baahantay salaad kasta oo farala tayun bay u baahantay marka wuxuu sameynayaa duhur wuu gebagabaysanayaa duhur buu tukanayaa casr markuu tukanayana wuu weys wuu tayamumaya deetana waa tukanaya waa laba tayamum nin baa ilaaway salaado salaadu ilaaway salaaduhu ilaaway buu tiriyey afar bay noqday afartii bay noqotay inuu wada tukado mar keliya biyana ma haysto ya sidee buu yeelaya waay waxaanu tegaynaa qolooyinka gidaarada ku tirsan baynu baahanay cagga qoladiina gidaar ku tirsan mid ka midu ka jawaab yaa ka jawaabaya haye ya afar salaadood baa yaa lagu yeeshay intuu ilaaway afartii buu tukanayaa biyana ma haysto ya tayamumka imise tayamum bu la imanaya afar waayo ya salaad kastoo farala maay maay maxaa la doonayaa tayamum baa la doonaya marka afar jeer buu tayamumaya wuu tayamumaya waa tukanaya danta labaad buu tayamum waa tukanaya danta saddexaad buu tayamum waa tukanaya saas wey fadhiso fariid waan yatayamama likulli fardin oo saas wey fard kasta wuu gebgebaysanaya waay laakiin imaamu shaafici saaxiibkiisii ardaygiisana ahaa musani la odhan jiray isagu wuxu uhi yusalli bitayamumi lwaaxidi maa shaaa min alfaraa'idi walnawaafil intuu doonu ku tukan karaa buu yidhi waana sida sawaabkaa xagga sunnayaasha wuu tayamumi doonaa hal tayamum iminka duxadoo kale afar ragcadood ama lix ragcadood ama sideed ragcadood wuu ku tukan karaa tayamum keliya salaada faralkee duhu duhur baa soo galay duhur buu u tayamumay labada ragcadood ee salaada sunnaha ka horeeya iyo salaada faralka iyo labada ka dambeeya inta wuu ku tukan karaa tayamumkaa keliya furuud tayamumi furuud tayamumi khamsatun tayamumka arkaantiisu waa shan waa shan alwalu ka hore naqlu turaabi waa ciidda soo qaaritaankeeda wey athaani ka labaad anniyatu niyada wey athaalidu ka saddexaad masxul weji wejiga masixitaankiisa wey alraabicu ka afraadna masxul yadeyni labada gacmood masixitaankooda wey ilal mirfaqayni ilaa xusulka markaas ilaa xusuladana dee waxa weeyaan ilal mirfaqayn maca almirfaqayn mirfaqaynka waa ku jiraan lala qabo alkhaamisu ka shanaadna altartiiba bayna masxatayn labada masixitaan masxa masixitaanka wejiga masixitaanka wejiga iyo masixitaanka gacmaha in la kala horreysiyo iyaduna waa shantaas naqlu turaab ciidda soo qaaritaankeeda xubinta lagu masaxayo waa rukni weeyaan waana qastigeena soo sheegayna haddala soco qastigeena soo sheegaynay iyo naqliga turaabka waa isla halkii weeye managa in yidhi hadduu qofku ciidda kusoo daadato dabeetana uu isku masaxa on ma asaxayso inuu ciidda soo qaadaa la rabaa oo u qastiyo ka labaadna waa anniyatu waxaa u daliila inama alacmaalu binniyaat yaa u daliila ka saddexaadna waa masxu lweji wejiga oo la masaxo waa macruuf iyaduna wejigana waa inaga hore u tilmaanay tacriifkiisa ka afraadna waxa weeye masxu lyadayn alraabic masxu lyadayn ila mirfaqayn ee maca mirfaqayn xusuladuna waa la jiraan waa la socdaan labada gacmood waa la masaxaya ilaa iyo xusulka xusulada dhan waa la masaxaya waa la gaadhsiinaya iyadana hore aynu soo tilmaanay alkhaamisu ka shanaadna altartiibu bayna almasxatayn labada masxitaan waa in la tartiibiya meesha laba masxitaan baa yaala mase saddex baa yaala imise masixitaan baa lala yimi ma laba mase waa mase waa saddexe ma laba mase waa saddexe mayna saddexaynoo wejiga iyo gacanta midig iyo gacanta bidxe saddexdaa mayna hayn ya labada gacmood baa is mid keliya isku ah mas gacmaha masixitaankooda yaa mid keliya isku ah wejiguna waa mid marka in labadaa la tartiibiyaa waa waajib maxaa la horreysiinayaa wejiga maxaa la dambeysiinayaa maxaa la diiday in la horreysiiyo gacmaha oo la dambeysiiyo waay wejigii buu masaxay gacantii bidix buu horreysiiyey gacantii midigna waa dambeysiiyey tartiibtii miyuu la yimid oo tayamumka saasuu ku asaxaya mise waxa weeyaan tayamumka asixi maayo tartiibtii rukniga ahayd baa meeshii ka maqan sheekh sheekh koofiyadda xidhan ay a waa asaxaya oo soo kan kala horreysiiyey bidixdii buu horreysiiyey midigtii in la horreysiyana waa la doonaya soo ma ya waay hay ha ha sax wey tartiibtu maxaynu ujeednaa wejiga iyo gacmaha ee loogalama jeedo gacmaha dhexdooda waa inagii weysada kusoo tilmaanay so weysada kumaynaa soo sheegin waa saas weeyaan mar haddaa wejigii lala yimid gacmihii lagu xijisiiyey labada gacmood in midigta la horreysiiyo waa sunne waa sida fiican wey laakiin haddaa cagsi laga dhigo oo bidixdii la horreysiyo midigta la dameysiyo weysadii saa way ku asaxaysa tayimkuna waa ku asaxayaa wey
marka waa waa xubin laba u qaybsantay waa waa waa laba xubnood baan ujeedaa oo midigii bidix noqotay weeyaan oo laba xubnood kala ma joojiya saan ku daraa nawaaqidkaasa inoo hadhay nawaaqidka ma raacaya waa in yar nawaaqid mubdilaatu tayamumi halaatatun waxyaabaha weysada jebiyaa waa saddex tayamumka jeeda cafwan mubdilaatu tayamumi tayamumka waxyaabaha jebiyaa halaatatun saddex wey maa abطala lwudua weysada waxa jebiya kaasu waa mid wariddatu ka labaadna waa riddada qofkuu diinta ka baxa walciyaadu billah wa tawahum ilmaai iyo qofkuu biyo ismoodsiye ka saddexaadna waxa weeyaan qofkuu biyaha ismoodsiya helitaankoodii in tayamama hadduu gebagabaystay lifaqdihi biyo la-aan hadduu gebagabaystay waay
saddex shay baa weysada saddex shay baa jebiya tayamumka maa abطal wudu horta wixii weysada jebinaya waa jebinaya lianna tayamumku wuxuu bedel ka yahay maxay weysada iyo meedhashada labadaba bedel buu ka saa wala socya labadaas bedel ka yahay meedhashada iyo weysada haddii de qofku biyaa ma isticmaali kari waay marka wax alli wixii weysada jebinaya oo dhan qofkii gebagabaysaysana waa ka jebinaya hadduu tayamumo oo markaa waxa weeyaan dee godka uu tago ama naqas uu ka yimaado tayamumkiisu waa uu jabay taasoo macruuf weeyaan intii weysada jebinaysay isna waa jebinaysaa ka labaad waa arriddatu qofku diinta ka baxa walciyaadu billah riddaduna dee acmaasha way burisaa walciyaadu billah lain ashragta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin camalkaaga waa buray ya ana طahaaradan tayimkuna waa طahaaro daciifa weeyaan xagga weysada nooguma darin hadda samahayn miyuu ku daray kuma darin weysada ya oo qofku haddii da u intuu ridobo haddana uu soo noqdo weysadiisu jaabi mayso lakiin tayamumku waa jabay wa tawahumu lmaai biyaha oo u ismoodsiiyo in tayamama hadduu gebagabaysto lifaqdihi biyo la-aan wuxuus yidhi biyihii baad aragtay ama tawahumulmaa ismoodsiintii aragtaanka mar hadduu ismoodsiiye hadduu biyaha uu arkana waa la mid biyo la-aan hadduu u gebagabaysto hadduu biyo la-aan u gebagabaysto oo uu biyihii uu arko amaba uu heloba iyaduna way jabaysaa biyo la-aan buu u tayamumay biyina wuu helay waxaynu u qaybinaa saddex xaaladood marka biyaha la helo qofku biyo la-aantuu gebagabaystay biyihiina uu helay waxaynu u qaybinana imse xaaladood ya saddex inuu biyaha uu arkay isagoo salaaddii ku dhex jira isagii oo salaaddii ka baxay isagoo salaaddii aan gelin hadda soo ma aragti ya imisaan sheegnay saddex saddexdii aq qolaas weydina hay adiga daaqadda ku tiirsan ninka daaqadda ku tiirsanow istaag a imisaan sheegnay toban imsan sheeg waay sheeka kaa sokeeya iska fadhiiso ninka kaa sokeeya ayaa istaaga adu imsanu sheegnay laba ya xabad saasa aye maxaad qabanaysa fadhiiso waad sheekeynaysa aduna waay ragga xagga dambe joogan doonina iyo gidaarada ku tiirsanaya balka qolinkiina dambe xagga dambe an tagna agga ugu dambaysa sheekh albaabka ku tiirsan haye imisaan sheegnay ya muxuu yihi saddex tiri fadhiiso ku xiga saddexdu saddexda sheeg saddexa waa runtii waa saddexe ya kor uqad kor uqad ya muxuu yidhi naqlu turab waaye falisaan aan ku celinay waaye anaa aan ku celinay dhegeysta aan ku celinay dhegeysta ya biyaha la socda qolooyinka xagga dama fadhiista iyo qolooyinka gidaarada hararaha ku fadhiista inta badan way way sheekeeyaan iska ilaaliya casharka la socda suu dheeraada u batay waxaan u qaybinay saddex ninkaa saddexii lagu saxay horta saddex weeyaan salaada isagoo ku jira inuu biyihii arko amaba wax helaba isagoo salaadii ka baxay oo u dhameeyey inuu biyihii arko ama uu helo salaaddii isagoo aan gelin inuu helo waa saddexdaas weeyaan salaaddii inuu ku jiro inuu dhameeyey inuun weli gelin salaaddii weli aanu gelin isagoo ku jiro isagoo ka baxay saddexdaa xaaladood weeyaan salaadda intaanu gelin had intuu tayamumay oo weli salaaddii aanu bilaabin haddii biyihii uu arko tayamumku waa jabay ila biyo la-aan buu gebagabaystay oo ah inuu inuu weysiistaa waajiba oo biyaha ku weysaysto ku iyo waajib ku nahay tayamumku waa jabayaa markaa nagu yihi waxa weeyaan watawahum ma in tayamama lifaqdihi wuu tayamumay weli salaaddii muu gelin biyihiina wuu arkay tayamumku waa jabay salaaddii oo uu ka baxay uu dhameeyey wuu tayamumay biyo la-aan buu tayamumay wuu tukaday salaaddii buu dhameeyey markuu salaaddii ka baxay u dhameeyey ayaa biyihii u arkay ama uu helay salaaddiisu waa sax soo celin maayo imisan hayna laba labadaasi ma isku xukun baa mise waa kale xukun a ya istaag ma isku xukun ba mise waa kale xukun labadaynu sheegnay horta ma ma xusuusataa labadaynu sheegnay waa maxay ya sax salaaddii inu ka baxay iyo kii oo aan gelin weli misku xukun baa labadaas mise oo kale xukun ood ka shakida ka yar shakiye shakigiiya ka saaraya sheekha kuxigi ma ka saari karaya ayay ka saar iska fadhiisaado fadhiisa ya waa kale xukun weeyaan sax wey haye mid tayamumku wuu jabay soo maha waa ka kaasi salaadda weli aanu gelin haddii uu biyihii uu helo ama uu arkay wuu jabay kaasi tayamumkiisi marka waa inuu biyaha isticmaalaa kalabaadna haye salaaddii musoo celinaya salaaddii e salaaddiisi waa sax weeye waa saas weeye mar hadduu salaaddii tukaday oo uu dhameeyey oo uu ka baxay oo dabeetna biyihii uu helay salaaddii saasi sax ku noqotay ma soo celinayo laakiin isagu weli aan gelin haddii biyo helo way jabtay xabad baa inoo hadha haddaba xabaddaa sheeka sheekh xabaddaas waa tee adiga adiga kitaabka haysta haa xabad baa hadhay xabaddaas waa tee imisan sheegnay saddex ban sheegnay ma iminka imisan sheegnay iminka labaynu sheegnay dee soo ma labadan shay ku celi ya ya waay taas waa mid labaad maxay kala yihin xukunkoodu intaanu salaadda gelin ka warran intaanu salaadda gelin maxaa dhacay salaaddii intaanu gelin maxaa dhacay miyuu duulay sax wey iminka suufiyad waa la duulaa bidhahay sama waay salaaddii intaanu gelin ba ayuu dee biyihii helay weeyaan soo ma taasi ka warramayna saa ula socotiin eeg waxaynu ka warramaynaa qofkii oo tayamumay oo deetana biyo helay amaba arkay salaaddii oo aanu gelin ayuu wuu tayamumay salaaddiina muu gelin weli biyihii buu arkay maxaa dhacaya tayamumku waa u jabaya ka labaadaynu sheegnana wuxuu ahaa salaaddii wuu markuu tukaday uu biyihii arkay iyadana maxay nidhi salaaddiisi waa maxay sax wey xabad baa hadhay haddaba waa isagoo salaadda ku jira isagoo salaada ku jira wey salaada isagoo ku jira hadduu biyaha uu helo laba arrimood buu banaayay labadaa hore aynu soo sheegnay buu banaayay maxaa banaan inuu salaadiisa dhamaystirto salaadana saa sax ku noqoto uuna soo celinin iyo inuu salaaddii ka baxo ila salaaduu ku jira inuu salaaddii ka baxo dabeetana uu gebe uu weysaysto dabeetana salaadda saa ula yimaado labaduba wuu banaayay ma fahanteen ya sheekh sheekh sheekh ha ma fahanta adu ma fahanti sheekaas mu fahmi ya saddexdan sheegna ma fahanti kusoo celiya ardayda soo xalqad kuma jirtid ya horta si fiican u fadhiso si fiican u fadhiso si fiican u fadhiso soo xalqad kuma jirtid xalqad soo kuma jirtid xalqadday kusoo celi kudha insha allah ya in badan ba ku celcelina haddaynu kusoo celino waa adkaanaysaa waay twahumun maa in tafaqada in tayamama lifaqdihi biyo hadduu ismoodsiiyo e ismoodsiintuna waa lamid aragtidii ismoodsiin ismoodsiintu wuxuu noqonaya hadduu qofku meel u sudhado halkaa malaha biya ka muuqda ya meel intu arkay halka malaha biyaha ka muuqda sudhado iyaduna waa lamid way jabaysaa tayamamka waa jabay in tayamama lifaqdihi waa hadduu u gebagabaystay biyo la-aan arrinka labaad loo gebagabaystay waxa weeyaan qofkii oo isticmaali kari waayo maxay biyihii iyadana iyadana waxaad ku dartaa uun intaa waxaad ugu dartaa qofkii oo bugsaday maalan wuu xanuunsanayay xanuun baa u diiday waa bugsaday marka uu bugsaday ee biyaha uu isticmaali karayo tayimkiis waa jabay sagan halkaa aynu ku dayno salى اllahu وslama وbaarak عalى muxamed وعalى alihi وaصaxbihi أجmaعin